بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
haayo qofkii isu dhiiba isagoo wada dhan alle oo isagu samafale ah raaca dowga nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu ka helayaa abaalgudkiisa ah janno xagga rabbigiisa mana ahaanaysa cabsi dushooda xagga waxa soo socda ee arrinka aakhirada mana ka marugoodaan waxa ku seega adduunka